يا رحمن يا منان بلغنا رمضان واعنا على الصيام فيه وعلى القيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan gudagelaynaa magacii kayfa nastaqbil ramadaan kayfa nastaqbil ramadaan macnaheedu muxuu yahay waxa waaye sideen u soo dhowaynaynaa ramadaan ramadaan sideen u soo dhowaynaynaa waa su-aal su-aashaas macnaheedu waxa waaye istiqbaalka macnaha haddii maalan ruuxa uu safarka imaanayo ee laga hortegayo lasoo dhoweynayo oo kale soo mah waa barnaamij ama arin qaaliyahoo nagu soo fool lahoon rajaheyna allahna gaarsiiyey sideen marka u soo dhoweynaynaa oo macnaheedu waxa waaye haddii aan gaarno allahna gaarsiiye inaan ka faa'iidaysano oo waxa wanaagaho uu leeyahay aan helno iskana aan jirno inaan faa'iidadaas weyno oo marka aan khasaarno qorshahaa sideen u dhignaa maxaase allah subxaanahu wa tacaala aayadihiisa oo qorshahaas ku saabsan maxay yihiin axaadiista nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo qorshahaas ku saabsanta maxay yihiin maxaale waxaan ogsoonnahay haddii la rabo in barnaamij la sameeyo diraasatuljadwa wax la yidhaha la sameeyo macnaha shaygan qaabkii looga faa'iidaysa lahay ka faa'iidaysa ugu wanaagsan waa caynkee in la daraasay waayo markii la ogaado in sida ugu fiican ay caynkaa tahay yaa haddana waxaa la sameeyaha qorshihii iyo qaabayntii qaabkii ugu wacan oo ugu wanaagsan oo ka faa'iidaysiga ah haddana in sidaasoo kale barnaamijkii fulintiisa markii la gaaro qaabkii qorshaha loo dhigay waa inaan laga leexan idan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala sida uu u tilmaamay horta waa inaan fahnaa haddii shaygu inuu qiimo badan leeyahay haddaadan ka faa'iidaysanna khasaaro badan oo adduunya aakhira ay kaa soo gaaraysa ay kaa dhaadhacdo waxaad xoogga isaga soo saaraysaa inaad sida ugu wanaagsan uga faa'iidaysato iskana ilaaliso inaad khasaarto idan markaasaan saa u fahno marka hore ramadaanku maxuu yahay bisha ramadaanoo la soomaahu qiimada ay leedahay xaggay naga joogtaa su-aashaas haddana inaan keenno waay seenu soo dhowaynaynaa inaan soo dhoweyno waxay ka dambaysaa qiimada uu leeyahay inaan garanno iyo booska ama meesha ramadaankoo la soomo ay ka joogto diinteenna islaamka marka hore ramadaanka goormaa la farad yeelay waxaa la farad yeelay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inta ahlu iimaanka ku qoray sanadkii labaad ee hijrada sanadkii labaad ee hijrada allah subxaanahu wa tacaala xilligaas oo farad yeelay aayaddu ku farad yeelana waa tan yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun dadka alla iyo nabi rumeeyeyow intii in la rumeeyo waajibta rumeeyeyow kutiba calaykum dushiina waxaa lagu qoray alsiyaamu soom ayaa dushiina lagu qoray kamaa kutiba cala aladiina min qablikum dadkii idinka horreeyey sidii dusha looga qoray lacalakum tattaquun waxa aad miro ahaan uga helaysiin haddaad arrinkaa ka soo dhalaashaan waa in alle aad iska jirtaan taqwa allaahi ayaad xaqiijinaysiin halkaa marka kutiba waay inaan fahano kutiba bimacnaa furida waay inaan fahno waa marka laga marmaan daliilka qur'aanku inuu kaaya xadiidkana waa kii aan soo qaadano bunya alislaamu calaa khamsin kaasna waa xadiidka yani daliilka xagga sunnada ijmaacuna saas waaye laysagama raaraco muslimiintu waxa lagu murmo kuma jiro siyaamu ramadaan bal waa tiirkaas waa waxaa jira yow ku waajibah wuxuu ku waajibaa dadka ahlu iimaanka ah ruuxa ee baaliga ah ee caaqilka ah oo haddaba muslimka ah ee markaa musaafirna aan ahayn mariidna aan ahayn taa waa inaan fahnaa yaa ayuha aladiina aamanuu waxaa ku baxay gaal gaalku muwaajiya maxaa yeele ilaahay ma rumaysna ruuxu markuuna alla rumaysnayn ee uuna rasuul rumaysnayn taladooda ma yeelaayo maxaa yeele maba ictiraafsana moogta markaasuu alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka aniga i rumeeyayow aniga i jecelow waxaa dushiina lagu qoray anaa ku qora uma baahna maxaa yeele maadaama alla uu u dhawaaqay yaa ayuha aladiina aamanuu haddee way og yihiinoo ballan hore ay u galeen waay mar haddii ruuxuu yidhi ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna moxamedan rasuululah ballan u galay cahdiga iyo miithaaqi oo sidaa oo u galay wixii ka dhalanayo marka ahlu iimaan waay ruuxuu ku waajiba marka waa inuu yahay muslim waa inuu yahay gaalkuma waajibayo ha loo ciqaabo berri laakiin islaamnimaa ka horeysa horta inuu soo islaamaa ka horeysa waxaa sidoo kaleeta ah sabi ama ruux yaroon baaliqayn ku waajibi maayo ilmaha oo yar yarka ah oo maalan todoba sano ama toban sano ama maaragtay gaaray ama tamyiis gaaray inay soomaan inay amraan ooy ku layliyaan waalidkaa laga rabaa aabbaha iyo hooyada iyaa laga rabaa inay ku layliyaan si asiga xabad kuma waajibin toban sano hadduu jiro tome lama hadduu jiro tome saddex hadduuba qaangaar ahayn waxba kuma waajibin laakiin waalidkaa waxaa laga rabaa inuu kusii tababaro oo saxaabadu ridwaanullahi calayhim waxay tilmaameen inay ilmaha soomka iyo barnaamijkiisa ku ololay jireen ee markii gaajadu qabato inuu raashin ku soo dhaco uu isku dayo waxoogaa dheelkay jecelyihiin ilmuhuna wax ay ku dheeldheelaan ay sii jiraan si saasoo kale ay u sii wadaan hadduu marka wadi waayo canugiioo tabaru qabato heeska afuro soo indha lama soomin oo barnaamijkii uun wax kama dhedhamin saasuu ku kobca hadhow marka wuxuu noqonaa ruux wax uun u bilaaban yihiinoo ilmaam iyo wuxuun ku leh dareen marka waa inuu muslim noqdaa waa inuu noqdo yacni maaragtay baaliq waa inuu noqdo waa inuu yahay caaqil majnuun waxba kuma waajibin sida ayna sabiga ugu waajibin oo kale uguma waajibin waxba kuma waajibinoo rufica alqalamu can halaahin yacni saddex ayaa qalamka wax lagu qoro laga kor yeelay saddexdaas maaragtay waxaa ka mid ah sabiga intuu ka qaangaaro majnuunkaa ka mid a ilaa uu maan ka helo iyo garad waxaa ka mida ruuxa hurdaaya markii loo fiiriyo masaa-isha qaarkeed ayib marka waa imisa inuu muslim yahay inuu baaliq yahay inuu caaqil yahay inuu haddana yahay muqiim ruux macnaha aan socdaal ahaynoo sabajooga waa inuu yahay waa inuu yahay ruux fayaaw hadduu jiran yahay amauu safar yahay waxaa laga rabaa inuu maalmo kale soomo marka ilaahay wuxuu leehay subxaanahu wa tacaala soomkii asigoo noo fuudayahayo inuunan ahayn wax hadda insaanku kari waayo maxaa yeele allah subxaanahu wa tacaala insaanka abuuray oo yaqaana waxa uu qaadi karo iyo waxa uusan qaadi karin kala garanayo ayaa ku waajibiye wuxuu yidhi faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhra ruuxa idinka mid ahe inuu jiran yaha ama musaafira waa iska afuraa isla markaasna maalmihii oo fura hadday shan ahaayeen hadday toban ahayn intuu musaafirka ama intuu jiranayo waay wuxuu tiro kale soo megdhibaya laga raba soo qadaynayo taasuu yidhi waxaa kaleeto oo alla subxaana wa tacaala uu yidhi ayaama macduudaat waa wax yar maalmo tirsan waay waa sodo waa dowro yar waay waa tababar ama dowro yaroo ilaahay subxaanahu wa tacaala ou ku imtixaanayo bal sida aad u diyaar garoobaysid maxaa yeelay saan arki doonno waa shahruljihaad oo jihaadka maaragtay haddaba maaragtay uu la socdaa ama uu ku wakti ahayba maxaa yeele waxaan ogsoonnahay jihaadka waxaa ka mid aheed dagaal la galo caama beder waxayna dhacdaa ramadaan tumee toddobadeed soo ma waana sanadkii labaad haddana waa sanadka idoo la sooman yaha ramadaankii ugu horreeyey soo ma sidaasaa marka waxaa aad garanaysaa inay dowratoo tababar ah insaanku naftiisa uu ku laylinayo waa ka sheekay doonaa insha allahu tacaala idan marka hadduu jiran yahana waa sidaasoo kale waxaa laga rabaa inuu afuro jirada marka yaa sheegaya tabiib muslim haa la rabaa inuu sheego ama ruuxa laftiisaa fahmi kara inuu tabar uu ku sooma leeyahay iyo inuusan kuousan lahayn allahu rabualcaalamiina waa og yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa eeganayay arrinkaasaa laga rabaa inuu isugu fahmo haddaba waxaa ka mid ah ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay marka in yar meeshan ku akano yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam aayaddii ka horeysa waxaa suuratu baqara waaye kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bilxuri walcabdu bilcabdi ilaa aakhir ilaaya waa cibaaradan laba cibaaro ama laba tacbiiro u socog waay kutiba iyo kutiba yaa ayuha aladiina aamanuu iyo yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba iyo kutiba calaykum iyo calaykum alsiyaamu iyo alqisaas tan kale oo iyadana qitaalka oo isla suuratu baqara ku jirta kutiba calaykum alqitaalu wa huwa kurhun lakum kan yaa ayuha aladiina aamanuu kama horayso laakiin calaykum ayaa ku jirta kutiba iyo calaykum iyo alqitaal u fiirsaade waa kutiba iyo kutiba aayad kalaa sheegayso ilaahay subxaanah wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ka hormari yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum gilda waaclamuu ana allaha maca almuttaqiin halkan marka kutiba iyo kutiba iyo calaykum iyo calaykum alsiyaamu iyo alqitaal alsiyaamu iyo alqisaas inaan marka hal meel ka wada yimaadeenna waa inaan ogaano ruuxa marka soomka laga rabo oo soomayow waa inaad ku xisaabtantaa masaa'il badan oo lagaa rabo inaad iska ilaalisaa kaa lagaa rabaa wax badan ilan soomka saan arkayno waa tiirkii afaraad waay waxaa ka horreeya shahaadateynki waxaa ka horreeya salaadii waxaa ka horreeya zakadii waa kii afaraad waay riwaayaadka qaarkoodna xajkayba ka hormar kii shanaad u noqonaa sooma idan marka waa in tartiibtaasu jirtaa haddii marka aan in yar meeshaas weli sii wadno yaa ayuha aladiina aamanuu iimaanku muxuu yahay dad badana maanta iimaanka iska sheegto hay markaasaa haddii aad fiirisana maxay noqonayaan haddee wixii uun munaafiqiinta la dhihi jiray ayay noqonaya oo munaafiqa maxaa lagu yaqaan muuminka saxaa lagu yaqaana mu'miniinta ilaahay wuxuu ka waramay waxa lagu yaqaano dhabtaa markuu ka waramay inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllaahi wa rasuulih mu'miniinta runtaa waa kuwa alla rumeeye oo rasuulkiisa rumeey huma lam yartaabuu iimaankaas wax madmadooba auna uga jirina yaqiin ku fadhiya hubaal intaas markay heleen wajaahaduu biamwaalihim wa anfusihim fii sabiili illaah xoolahooda iyo nafafkooday fii sabiili illahi kula jihaadeen oo waddada alla loo maro cada waa fadhiya qaala fabima aqwaytanii laaqcudanna lahum siraatika almustaqiim huma laaatiyannahum bayna aydiihim aayadda suuratu acraaf ku jirta ilahi wuxuu leeyahay ibliis uu nooga soo tabiyase wuxuu le ibliis wuxuu ku dhaartay maaragtay yaa sidaa markaasoo hore jidka toosan jidkaaga toosan allowga u fadhiisana ilma aadam marka jidkaas waa la fadhiyaa waa marka in la bixiyo yani dadaal la bixiyo haddii marka alla ka warran waxuu le wajaahaduu biamwaalihim wa anfusihim fii sabiili illaahi ulaa'ika hum saadiquun kuwa iimaankooda kurun sheega waa kuwaas tilmaamahaas aayada kaleeto ilahay uga warramo way jiraan laakiin tilmaamahaasna hadda ku daysanayna suurat xujuraat munaafiqiintana xaa lagu yaqaanaa munaafiqiinta waxaa lagu yaqaanaa inay gaalada mar walba walaala ka dhigtaan baynamaa muslimiintu ama mu'miniintu mu'miniinta kale walaala ay ka dhiganayaan gaalada maxaa lagu yaqaanaa inay walaalaheen waa yidhaahdeen gaalada munaafiqiinta lagu yaqaan ilahi wuxuu leeyahay والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولإخواننا أضاف الذين سبقونا بالإيمان إيمان إيمان نقله الرأيين وإيمان نحرري واي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أيدك وعكتنا معيته ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا ولا له ذا قال ذا أي وحي كلين عبارات بالأفرس كوا نوعين ولإخواننا الذين سبقوا كوا نوامحي liikhwaanihim aladiina kafaruu idan walaalaheen niman dhahaya haddaad aragto ee muslimna ku tirsanaya gaalinana walaalaheen dhahaayo haddee waa inay isdaba qabtaan aayadahaasaa ku dul dhacaya ilaahay naga badbaadiyey ruux walba asugu allow la tacaamulaahe aayadahaane berri waa la weydiihaahe adigu ninkan soo jeedinayo kitaabka ka dhawaajiya ama sunnada ka dhawaajihaayo jeclaaw ama ha jeclaane beri allaad is hortaagay allana waa ku su-aala inahu ladikru laka waliqowmika wasawfa tus'aluun waa laydin weydii doonaa waalqur'aanu xujatu laka aw calayk marka waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan iyo alam tara ila aladiina naafaquu yaquuluuna liikhwaanihim aladiina kafaruu min ahli kitaabi lain ukhrijtum lanakhrujanna macakum aayadahaas bal akhri waad la yaabaysaa in marka waxaana laga rabaa aan ogaano iimaanka waxa buriya inaan iska ilaalino sababta haddii aadan iimaankiiba uusan dhab ahayn oo aadan markaad soomayso iimaankii ausan ahayn wax jira de oon iyo gaajaad ka qaaday soo mah ilaahay marka iimaankeena dhab ha ka dhigo nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidka uu dabaraani werinayo cabdullahi bni camar ibni caas radia allahu canhuma ee uu nabiga ka warinayo wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ina aliimaana la yakhlaqu fii jawfi axadikum iimaanku midkiina gudihiisa dhexdiisa ayuu ku duugoobaa kamaa yakhlaqu thawbu sida marada u duugowdoo kale ee fasalu llaha an yujadida aliimaana fii quluubikum ilaahay weydiista inuu iimaanka quluubtiina dhexdooda ku soo cusboonaysiiyo xadiidka daradiisu waa xasan in marka waxaan rabnaa bal aan aada isu ilaalino bishaan marka soomkeeda allaa waajibiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam risaaladuu la yimiday ama diinta islaamka uu la yimido diin kale ilahay uusan ogolayn sidaas ayay ramadaanku ku yahay makaanadiisa waxaan rabnaa marka waxa laga soomayo waxay yihiin ayaan rabnaa inaan wax ka taabno intaana taa gaarin waxaan rabnaa inaan ka waranno bisha ramadaan yani haddaan jaanis uhlan bilaa maalmaha dhexdooda uga hadla waxa laga soomaayo waxa burinaaya waxa haddaba maaragtay sida ay tahay laakiin hadda waxaan rabnaa bishaaraadki iyo wujuubkiisi iyo waxyaalaha yani uu ku fadhiyo iyo qiimaduu leeyahy inaan fahano nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa saxaabadu ridwaanullahi calayhim markii ramadaanku uu bilanaayo ou dhalanayo waa u bishaaray jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa ugu bishaaray jiraan rabnaa marka inaan u akhrino dadka ilaan ummadaanu waa inay noqotaa ummad yacni iclaamkeeda iyo warbaahinteeda ka qaadata allah iyo rasuulkiisa moxameda salawaatu ullahi wasalaamu aleyh adduunka waxa lagu dagaalamayo waxa ugu weyn in haddaba dadka wax loo sheego waxa ka mid a hadda kahor gaaladu waxay dhihi jireen qaarkood man malaka almaala malaka alcaalam maal qofkii gacanta kudhiga adduunka ku dhigaya gacanta hadda waxay yidhaahdeen man malaka aliclaama malaka alcaalam iclaamkay warbaahinta kii gacanta ku dhiga ayaa haddaba adduunyada gacanta ku dhigaya u fiirsada macnaa dadkaasaa tumi kara walidaalika hadda gumaysigu wuxuu taagan yahay in maskaxda lagu tartamo dadka ewel dhulalkaa lakala qabsan jiray hadda dadka maskaxdiisa markaasaa lagu leeyahay kooxda hebel waxay xaggay u janjeertaa midigta iyo bidixday dadkiyaa lakala jafaha marka iclaamka waa muhim nabiga calayhi salaatu wasalaam in aan maqalno wuxuu yidhi sida aan haddaba maaragtay aan uga dhigano iclaamkeena iyo iimaankeenna wuxuu ku kobcay nabigu calayhi salatu salam wuxuu dhihi jiray ataakum ramadaanu ramadaanaa idin yimid waa iclaan nabigu calayhi salatu salam wuxuu ugu baaqa ramadaanaa idin yimid waa in qiimadiisa la baro shahrun mubaarakun waa bila barakeeyey shahrun mubaarakun bilcaadiya maah bilaha kale waa ka duwan yahay macnaha farad allahu caza wajala calaykum siyaamahu ilaahay wuxuu dushiina ku farad yeelay bishaas inaad suntaan waxyaalaha ilaahay subxaanah wa tacaala bishan uu ku gooni yeelay waxaa ka mid oo nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam tuftaxu fiihi abwaabu asamaa samada albaabadeeda ayaa lagu furaa bishan dhexdeeda tuftaxu fiihi abwaabu asamaa hadalka ayaa dhahaya waa nabi moxamed alayhi salatu wasalaam iclaam waaye waa warbaahinta la rabo inaan fahno dadku inta badan waxay ku leeyan wararka adduunka war adduun iyo aakhiraba idleeya waa inaad heshaa ee alla iyo rasu yani alla iyo rasuulkiisa in badan aad dhegeysta waa war ruma waa war dhab ku dhisan ina allaha yaclamu antum laa taclamuun wamaa yantiqu can alhawa in huwa ilaa waxin yuuxa yani allana asaa waxooga annagu waxma ogin soo ma awaalkeena wax kasoo qaad ma leh in yarow asuguna siiye un waay soo ma nabiguna calayhi salaatu wasalaam ka dhawaaqi maayo wuxuu jecel yahay wax loo waxyooda waay wuxuu kuu sheegay marka wuxuu yidhi tuftaxu fiihi abwaabu asamaa wa tuqlaqu fiihi wa tuqlaqu abwaabu ljaxiim jaxiime albaabadeedana waa la xidhaa albaabada jannadani waa la xidhaa wa tuqallu fiihi maradatu shayaatiin shayaadiinta kuwooda waaweyn oo garmaqaatayaalkaani waa la jeebaynaho waa la xirxidhaa marka lilaahi fiihi leylatun ayuu yiri nabigu calayhi salatu wasalaam bishaas waxaa alla ku leeyahay dhexdeeda leylatun oo khayrun min alfi shahrin kun bilood ka khayr badan taasuu ku leeyahay man xurima khayrahaa faqad xurima ruuxi khayrka bishaas laga qadiyo waa la qadiyey xadiidkaas waxaa wariyey nasaa-i ayaa wariyey waana saxiix dayib idan marka bishaa qiimada leh ee sharafta leh fursad waaye inaan marka ka faa'idaysanaana laga rabaa ee waxaa ka mid ah xadiidkaas bishu waxa waaye sidaan ogsoonnahaaba ee waxyaalaha la rabo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankan u soo dejiyey marka dadka ilaahay towxiidka waafajiyey laa ilaaha ila allah waxaa la rabaa inay badiyaan istikfaarka iyo towbada sida ilaahay uga warrama suuratu huud bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam ra kitaabun uxkimat aayaatuh huma fusilat min ladun xakiimin khabiir ilaahay kitaabkaa ou kala dhigdhigay oo sidaa u sugay aayadihiisa maxaa haddaba waxa uu ku tirtirsiyaa qur-aanka saasuu maxuu yihi anlaa tacbuduu ila allah inaadan addooman u naqanin alle mooyaane inanii lakum minhu nadiiru maaragtay wabashiir aniga waan alla anoo ka socdaan idiin diga idiinna bishaarayna waa risaalada nabiga calayhi salatu salaam bishaare iyo nidaare isugu jirta marka wuxuu ku xijiyey anlaa tacbuduu ila allah sooma ahayn wa an istakfiruu rabbakum rabbigiina inaad dembi dhaaf ka weydiisataan ood ilaahay subxaanahu wa tacaala gaabiska aad samaynaysaan udiin dhaaf humma tuubuu ilayhi rabbigaad u noqonaysiin ilaa rabbikum intaas markaad adduunyada samaysaan oo xilliga xaadirka hadda aad joogto alla kaliya aad cibaadada ilahay u baraxtirto maxaa yeele waxa lagaa rabo asalka koobaad waxa waaye anlaa tacbuda ila allah asalka labaadna waxa waaye anlaa tacbuda maaragtay allaha ila bima sharaca cala lisaani nabiyihi muxamedin sala allahu aleyh wasalam alla mahna wax kale inaadan addoon u noqon oo asnaamta iyo lacaabudo aad iska ilaaliso maantana asnaamtu waa badan tahay waxaan maanta lagu leeyahay qaanuunka caalamiga iyo beesha caalamka waa hawadi waay hawadiyaana loo qaanuuneeyey marka afara'ayta man ittakhada ilaahu hawah waa tayahed ibnu cabaas radia allahu canhuma waxuu dhihi jiray maaragtay alhawa ilaahun yucbadu min duuni illahi saas oo kale hawadu waa ilaah la caabudo alla ka suko waxaan haddu lehay qaanuunka caalamiga waa kaasa adduunku ma ogola beesha caalamka waa diida kulli waa asnaam waxyaalahay soo saaraanna waa haddaba maaragtay hawadii waay ilaahayna waa noo diiday in marka waxaa la rabaa aan fahanno alla mahna wax kale inaanna caabudin aanan ku caabudin alle ilaa bima sharaca calaa lisaani muxamadi calaa lisaani nabiyi muxamedin sala allahu aleyh wasalam marka saddexdaas waqtiga xaadirka anlaa tacbuduu ila allah iyo wa an istakfiruu rabbakum wixii hore kaaga dhacay iyo wixii hadda kaaga dhacaba inaad tira ilaahu io dhaaf iyo humma tuubuu ilayhi mar walba inaad ilaahay u laabato gaabis kasta iyo wax walbaa imaanaya inaad ilaahay u laabato intaas markaad heshiin ilahay waxa wari yumatickum mataacan xasanan waa adduunyo nolol wanaagsan soo maha aakhiraneh wayu'ti yani maaragtay yumatickum mataacan xasana ilaa ajali musaman wayu'ti kula dii fadlin fadlah wixi aad mudaysteen wax ka dheeraad badanne ilaahay aakhiro insiya waa bacdalmowd waay marka waxaana laga rabaa inaan taana aada u fahanoo aan haddaba ogaano bishaanu inay tahay yani wax aada u qaal badan oo la rabo inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa iyadoo mar walbalna laga rabo haddana waa okosyoon oo aada u qaaliya oo la rabo inaan badino nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau dhihi jiray asigoo ka hadlaya arrinkaas xadiidka abu hurayra radia allahu canhu oo warinaayo waxau dhihi jiray rasuulka sala allahu aleyh wasalam yanzilu rabbuna haddaba rabbigeenu waa soo degaa tabaaraka wa tacaala kula leylatin habeen walbou soo dega ila samaa'i dunya ayuu u soo dega xiina yabqa huluthu leyli alaakhiru habeenka ee saddex ka meel hal meel oo qaybta ugu dambaysa ah yacni siddeed sac markay dhammaato afar sac ay dhiman tahay ayuu alla soo dega ila samaa'i dunya habeen kasta waay marka wuxuu leeyahay yaquulu wuxuu leeyahay man yadcuunii fa astajiiba lah yaa i baryaaya oon ajiibah wman yasalunii yani man yasalunii yaa i weydiyaha fa ucطiyahu aan siiya man yastakfirunii yaa dembi dhaaf iga dalbanayo fa akfira aan u dhaafah rawahu lbukhaariyu xadikaas bukhariya wariya marka maanta waxaan u baahannahay inaan garanno fursaddan hortaal waa bishii alla deeqda bixi jiray balaayoo dhan oo owdi jiray oo shayaadiinta ay xiran yihiin jahannamo albaabada ay xiran yihiin in allaale intii ururo alluu ibliis u ololay jirtay ciriiriyay ku jiraan soo mah malaa'igtii iyo jannadii albaabaheedi iyo khayrkii oo dhanna waa furan yihiin wixii alle xaggii dadka u wada jirana waa fursaday haystaan idan marka waxaa la rabaa inaan maanta waxaan haysataa caalam islaam ama muslimiin haddaan nahay diintiyaan ka debacnay idan marka waxaan u baahannahay maanta abaaraan nahayse maanta colaadaan nahayse cadowgiyaa saad aragta noo gelaya maanta waxaa nahaaya gaajo waxaan nahaayo waad u jeediin yacni wax nooc walbaan haya soo ma markaasa waxaa leeyahay beesha caalam hay-adaha gargaarka war allaale aniga haddaba maaragtaya yaa wax i weydiisa aan wax siiya yaa i baryaaya inaan alla barino soo maha waa fursadda ilaan bishaan waa shaharka ducada waa ka warrami doonaa insha allahu tacaala marka waa fursad aad u wanaagsan oo la raba inaan isdareensiino waxaa kaleeto xadiidka wariyey muslim fii saxiixa uu ku wariyey nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaan bishaan waa shahru listikfaari watawba waay waxyaala laga rabo in ka faaidaysanay ka mid tahay ina allaha yabsudu yadahu bileyl ilaahay gacantiisa u fidinaa habeenkii liyatuuba musii'u nahaari maalintii kii xumaan fadhi samayso u soo laabto alla ugu soo laabto ilaahay dadka usoo laabto u jecela in allah yuxibu altawaabiina wa yuxibu almutatahiriin wa yabsudu yadahu binnahaari gacantiisa wuxuu fidinaa maalintii liyatuuba musii'u leyli habeenkii kii xumaan sameeyey si macnaha raxmadda ilaahay mar walba ilaahay subxaana wa tacaala fursaddaas waa ku siinaya inta marka dhammaanteen weliba ilahay wuxuu noo sheegay ilaahay inuu dembiyada na dhaafayo qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim addoommahayga ku yani xumaan sameeya nafafkooda dushooda oo kufrigii shirkigii macaasidii bidcadii macaasidii wixii oo dhan sameeyey laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica oo kii gaalnimada ku jira gaalnimada hadduu ka sonood ilahi waa u dhaafa qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahu maa qasala kii muslimka ahaayee islaamnimadii maaragtay macaasi badan bidca ka daba socda hadduu ka soo noqdo ilahay waa u dhaafa kii munaafiq ahaayee afka kaliya muslimka ahay hadduu isku xusheedo marka uu war tan ilaahay maaragtay waa kaaga carooha oo soo laabto ilahay waa ka aqbala ina allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa algafuur raxiim marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan jaanisyadaas uga faa'iidaysano oon iska ilaalino waxa iimaanka buriya iimaanka waxa buriya waxa ka mida walaal waxa soo socda macnaha waxaan ka wadaa yaa ayuha aladiina aamanuu aamanudaya waxaan rabaa bal inaan in yar isdul taagno dadku aysan ku dagmin iimaanka la rabo ama dadka alla la waramaayo oo iimaankoodu ou yahay oon gaalana ahayn munaafiqiinna ahayn waxuun inaan ka tiltilmaanaan rabnaa insha allahu tacaala waxaa ka mid ah iimaanka markuu nabigu alayhi salatu salaam tilmaamayo maxuu yiri iimaanku waa dhowr iyo laba dhowr iyo toddobaatan ama dhowr iyo lixdan laamood waxaa ugu fadli badan laa ilaaha ila allah waxaana ugu hooseeya imaadatu lada can itariiqi xishoodkuna waa laan ka mid ah iimaanka marka muxuu hormariyey iimaanka laa ilaha illa allah uu hormariyey laa ilaha ila allahune waa macnaheedu nafyi ihbaat waay yacni cibaadada noocyadeeda wixii alla ka soo hera inaad u diido alla keliyana aad u sugto cibaadada saxiixa waxaa marka aayaddii macnaheedi waa faman yakfur biالطaaguuti wa yu'min biاllaahi faqad istamsaka biاlcurwati اlwudqa la nfisaama laha ruuxa daaquudka ku kufriyey alla rumeeya ruuxaasaa qabsaday mareegtii aan go-ayn oo lagu kalsoonay macnaha meeshaas waxaan ka rabaa dad badanaa maanta waxay rabaan dawaaqiidda caalamka caalamka joogta oo yacni golaha ammaanka iyo qaramada midoobe iyo midowyadan africa yurub iyo balaayadan iyo baarlamaanada iyo waxaasoo dhan oo dawaaqiid matela ayay waxay rabaan inay rumeeyaan meeshii la raba inay ku kufriyaan iimaanna inay sheegtaanay rabaan de laa ilaha illa allah yaa meeshii ku maqan macnaheedu ku maqan yahan soo ma idan marka yaan oon ku dilin hadday noqoto ka war anugaa soo mayna hadda ku dhihi mayno laakiin waan arki doonaa qolo oo yacni maaragtay soomkooda oon maahayna wax kale aan ka helayn qiyaamuleylkoodan aan maaragtay gamaayo iyo hurdo un maahayna wax kale aan ka helayn waxyaala badanaa jira marka waa inaan is ilaalinaa waxaa jira sidoo kaleeto niman dad taageeraay dawaaqiidaas waa marka waa inaan ogaano dad badanoo shalay shirku siyaasa waxaa la yidhahna waa ka dhib badan yahay waxaan waana maanta waxaan haysta waay dawaaqiidda waa inaad ku kufriso tidhaahdo kafarnaa bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawa inaad biri ku noqota ina buraau minkum sooma ahayn ma meeshaasa imaankaa ku ansaxa marka yaa ayuha aladiina aamanuu ayaa meelahaasna geysay ilan marna waa inaad haddaba maaragtay mar walba isfiirisaa ad tidhaa war waa sidee meeshaan alla mu'miniintou la hadlaahay bal horta adugu ismuraajacoyo dib isugu noqo adiga mu'miniin horta ma tahay mase waa uun waa magacaas boor boor beenaha isaga mudahi aad iska mudahi taa macnaheedu ummaddu inaynan maaragtay iimaanaysan ka warramaan laakiin waxaad og tihiin kuwa badanoo munaafiqiin inay ku dhex jireen maaragtay saxaabadii ridwaanullah calayhi ma iimaankooday wax ku dheefeen ina allaha jaamicu almunaafiqiina waalkaafiriina fii jahannama jamiican dad badanaa maanta gaalada taageersan marka xoogga waa inaan isaga soo goynaa saan dawaaqiidaas ugu kufri lahayn si iimaankeenu u ansaxo waxaana marka cibaadado dhan ay u ansaxdo si aan haddana taageerada ugu diidi lahayn dadkana ugu ololayn lahayn taasna waa mulaaxadadaas ilaahayna xaggiisa aan soo aadno alla waan ugu filan yahay ugama baahnin gargaar muslimku muslimka kale inuu ku xirmaa laga raba alla iskula xirmaan soo ma taasaa marka waxaan rabnaa inaan aada ugu dadaalno waxaa imaan doona bishu inay tahay bishii towbada inay tahay bishii qur-aan akhriska inay tahay bishii waxbixinta inay tahay bishii haddaba maaragtay ducada iyo allabariga waxyaalahaasoo dhan duruusta dambe ayay ku imaan doonaa laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa waxa uu yahay arrinkaanu asbaabta marka inaad ka faa'iidaysato ay ku imaan karto oodan khasaarin waa inaan baranaa hadda waxaa ka mid a maalan waxaa jirta asbaab ramadaanka faa'iidadiisu inay ku seegto keenaysa iyo ramadaanka asbaa yacni fawaa'idiisa inaad heshood ka faa'idaysto asbaab keenaysa asbaabtaas marka waa inaan kala baranaa ama si kale haddaan u cabiro wasaa'il iyo waxyaalo la adeegsado ee ramadaanka fawaa'idiisa in aad heshood gacanta ku dhigto ee kuu suurtagelihayso markaad isticmaasho ilaahay kuugu sahlayo iyo asbaab haddaad isticmaasho ama wasaa'il haddaad isticmaasho aad ku aad weyhayso faa'iidada ramadaanka taasna ma inaan aad u fahanno inkastoon faahfaahi doono waxaa ka mid a asbaabtaas inaad tidhi anugu waa sooma maxaad u soomay waxaad u soomayso waa caado dadka haddaba maaragtay uun soomi jiray hooyo iyo abbaa soomi jira isaga sooma maya ta ma ah yaa ayuha aladiina aamanuu sooma sheegin nabiguna wuxuu yihi alayhi salatu wasalaam man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi iimaanan waxtisaaban waa in la helo si aduga badbaado inaad khasaarto oon iyo soo jeedo qiyaamkii xaggiisa maaragtay kaaga yimaado iyo aynan kuugu dhicin marka ilaahay subxaana wa tacaala hana waafajiyo waxaan haddaba maaragtay ka warrami doonaa xiliyada kale haddaan jaanis helno marka iimaanan waxtisaaban yacni rumayn alla aad rumaysan tahay iyo in ajir alla kaa siiyahay niyadaas inama alacmaalu biniyati waay qiyaamu leylkuna waa sidoo kale man man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi waxaa haddaba maaragtaya nabigu leehi calayhi salaatu wasalaam ruuxa ramadaanka istaaga rumayn alla la rumaysanya darteed iyo alla inuu ajir u qoraayo uurka hayn uu ku hayo daraaddeed ruuxi sidaa u sameeya gufira lahu maa taqadama min dembi labada xadiidba waa muttafaqun caleyh yani bukhaari muslima way wariyeen walaal marka waxaan u baahannahay inaan aada uga faa'iidaysano ramadaanku waa xasanaad miiranaad ka helaysaa xasanaadkaas marka sayi-aadkay baabi'inayaan ina alxasanaati yudhibna asayi'aati dalika dikraa lidaakiriin maanta in gaala meel walba lagu eryato ee gaaladii meel walba ay tira anaa idinka wakiila anaa dowladda idin dhisaaya anaa haddaba maaragtay idin gurmana idin dar yeelaaya anaa haddaba idin horu marinaya inay yidhaahdaan ayagiioo sufaha ah oo kalan caami ahoo la raba inaan anagu aan usha u qabanay aan jahanamo ka badbaadino ayaa haddaba maanta halkii anagu xilkaas inaan qaadna ahayd ayagii yaale annagana dabakaca marka waxaas waxaa keena dunuub aan galnay waaye ilaahayna subxaanahu wa tacaala bishaan ramadaanka allahna gaarsiiyey in aw in badan oo haddaba muslimiinta yacnii dembi ay galeen in ilaahay subxaana wa tacaala ay uga soo noqdaan fursad jirta waaye inaan marka mar walba aan ku dadaalno ayaa laga maarmaana waxaa marka khulaasadu ay tahay haddaan sii hormariya wax yar waxaa la rabaa inaad horta niyadaas la timaado oo ixtisaabkaas aad la timaado hadday tahay soomki iyo hadday tahay maaragtay waxaa la yidhaahdo qiyaamki oo habeenkii inaad istagto taraawiixdii iyo la dukanayo waxaa ka mid a inaad salaada ku dadaasho yacni inaad niyada ku dadaasho oo inama alacmaalu biniyati iimaanan waxtisaaban aad ku dadaasho hadday tahay soomki iyo hadday tahay qiyaamki intaba aadna iska ilaaliso inay caado kaa noqoto iyo waa uun la soomaha iska soon labada iskasoo horjeeda waayo oo haddii aad niyadii iyo la timaado imaana waxtisaabaneh faa'iidadii aad helay haddaad khaflo iyo halmaan ku sugnaatana maxaa naqaysa maxay noqonaysaa khasaaradii labo waxaa ka mid a salaada inaad ku dadaasho jamaacada aad kula dadaasho weliba salaada inaad ku dadaasho inaad haddaba maaragtay bisha ilaan waxyaalaha looga faa'iidaysta waxaa ka mid a oo ramadaanka macaanidiisa ku jira adduunka hadda waxaa laga hadlaa azma maaliya waxa la yidhaha ama azma iqtisaadiya belo ama musiibo dhaqaale annaga maxaan haysta asma iimaaniyaan haysta iimaankeena yaa hoosu dhac ku dhacay asma iimaaniya maxaa lagu marka lagu daweeyaa aliimaanu yaziid waa yanqus iimaanku waa qowl iyo camal waa haddaba maaragtay ziyaadaha daacaadka ku ziyaadaa soomahayn wuxuuna ku nuqsaanaa macaasida idan marka bebeshaan shayaadiintii xiran daacaadkii waa inaan ku dadaalno si asma iimaaniya aan uga baxno iimaankeena u kabco nasalu llaha subxaanah wa tacala an yujadida iimaanana marka in ruuxu salaada jamaacada uu kula dadaalo auna iska ilaaliyo fudaydsiga salaada macnaha inaad salaada ku dadaasho waa mid oodan fudaydsan jamaacada inaad kula dadaashona waa mid waxaa dhinac socota oo haddii aadan iska jirin khasaaro kugu noqon karta salaadii inaad iska fudaydsato oo aadan kuba dadaalin ama salaadii waa dukana laakiin jamaacadii ku dukana mayse taasoo kale maxay tahay waa waxyaalihii inaad khasaarto keenayo marka aan iska ilaalino sidoo kaleta waxaa ka mid ah waxyaalaha rab inaad ku soo yani dadaasho habeenkii qur'aan akhris iyo haddaba salaadii iyo khayrkii inaad ku soo jeedo waa wax aad uga faa'idaysan karto waxaad ku khasaaraysaa xakamada soo jeed aan qur-aan lagu soo jeedin salaad lagu soo jeedana meesha layska tuban yahay taasuna waa waxa caalamul islaami haddaad aragtana waa meesha yani aan la yaabanahay runtii gaaladaas adaad tagta arki maysa marmar ay sitaan ay fasaxyo qabaan oo dalxiis u socdaan mooyaane inta kale shaqo saanay leeyihin markaasaa ish ay caddayaan waad aragteen marka soo jeedka waa laga rabaa laakiin soo jeed qur-aan akhriskii iyo salaadii iyo khayrkii iyo allabarigii ducadii iyo istikfaartii iyo towbadii iyo wixii hore inaad ku soo jeedaa laga rabaa haddaad taa hesho waa ka faa'idaysata bisha haddii laakiin ay noqoto soo jeed oo meelaha iska tubnaa oo iska qaaqlee oo iska ramadaane beriyan iska hurdaa hoogga naga raacay iyo balaayada jirta waan aragnay waxaa kaloo ka mid ah hurdo fara badan way islaazimayaan soo jeedkii laga rabo inaad khayrka ku soo jeedo haddaad maalinti yani maaragtay habeenkii balaayo ku soo jeedo ee maalintiina iska hurudo maxaad ka faa'idaysata marka maxaad ka faa'idaysata waa inaad marka maalintii aad qayluulo yar qaadataa habeenkana qur-aan akhris ku soo jeedaa marka iska ilaali habeenkiina soo jeed meela taagtaagnaana iyo maalintiiyo hurdo ah oo qoraxda markay saadhicta qof dadku ay ka kacaan dadku saasaana weliba dhallinyarada u badan sooma ilan waxay ku leeyihiin habeenkii o dhan bay soo jeedaan habeenkii o dhan ay soo jeedaan waxaa ka mid a salaadoo kale markaan ka warramayno dad badanaa saxuurta marka la joogo waxay samaynayaan maaragtay amaan caawo dhamay soo jeedayaan waxay samaynayaan marka waa saxuuranayaan iyadoo sagaal saac meelahaasoo kaleeta ah meeshii qiyaamuleylka iyo laga rabay ayaa haddaba waxaa laga yaabaa inay seexdaan salaadii subax ba ay maas ku tagto ee marka weliba qaar ay yidhaahdaan waxaa waaye hurda la tagtay aniga haddaba maaragtay ruux hurda la tagta soo cudur cudur ma lahaa jira inuu ku yidhaah wax dhici kara maa taas cudur daaraad ujeeda inuu sax waba ahayn allama kaa yeelay sababtu waa ujeeda inaad aduuba kacayn haddaad hadda maalan dayaarad baxaysa iyo arrimaha adduunyo ku saabsanoo khatara haddii aad joogi lahayd xilligaasoo kale ma hurdi lahayn haddaad hurdana qofaad dhihi lahayd ikiciyo itoosi ma garad laakiin inaad tidhaa adoo u jeedid inaad caawo dhan soo jeedo haddana raashin isku dhufatay dhallinyarana aad tahay weliba cidna iyo kacaan dhahayn ee marka aad ka kacdo aad hadhow tidhaa hurdadu waa waxay ka mid tahay cudurka oo laysuu cudur daaro waa taas wax jira maaha yaan haddaba maaragtay hawadeena aanan raacin waxaa ka mid a wehsida dadka waad aragtay ramadaanka nashaad lama haayo in yaroo ilaahay u naxariistay mooyaane dadka ilaan waxaa waaye waxyaalo badanaa jira raashinkoo layska badiyaa ka mida waxaa ka mida maaragtay hurdadoo laska badiyaa ka mida yani tawaasunki dhammaaya ebr noqonay raashinkii iyo wixii israafkii la sameeyey macnaha raashinka ilaahay subxaana watacaala wuxuu noo xalaaliyay annagu xarimi mayno ooma xarimi karna macnaha laakiin maxaan u baahannahay waxaan u baahannahay inaan la samayno takdiirna la samayn aanna la samaynin israaf wa kaana bayna dalika qawaama taasna waxay rabtaa inaan aad haddaba maaragtay ugu dadaalno oo macnaha waxaan isku barbar wadnaa asbaabta haddii aad la timaado ramadaanka aad ka faa'idi karto iyo asbaabta taa ka soo horjeedo haddaad la timaado ramadaanka aad ku khasaarayso aad ku khasaarayso macnaha wax aad ka faa'idayso ilaa nabigu alayhi salatu salam xadiis waxaa ka sugnaada uu leeyahay raaqima anfu man adraka ramadaana falam yukfar lahu saasoo kale xadiis macnihiisu yahay waxaa haddaba sankiisa uu caroobay oo hoogay macnaha ruuxii ramadaan soo gaaray ee markaa aan dembigiisa la dhaafin ilaahay subxaanah wa tacaala ramadaan hana gaarsiiyo dembigeennana allaha dhaafo waxa kaleeto aan isku tirtirsiyaynaa dad badana telefishinad iska fiirsada oo waxay maaragtay inta badan ay iska fiirsadaan waxyaalo badan oo maaragtay telefishinad ka socda len waqti aan ku yarayhaynaa ama heesay dhegaystaan waxaasoo dhan qur-aanka dhegayso axaadiista nabiga alayhi salatu slam dhegayso waxaa laga rabaa marka inaadan bedelkeed dhegaysan hees iyo balaayo iyo waxaan yani faa'iido fiican lahayn heesta waxaa laga wadaa macaanida xun kuwa xambaarsana laga wadaa oo ilahi leeya washucaraa'u yatabicuhum alghaawuun alam tara anahum fi kuli waadin yahimuun waanahum yaquuluuna ma laa yafcaluun ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati wadakaruu allaha kahiira waintasaruu min bacdi ma dulimuu afartaa dad kale iimaan ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati wadakaruu allaha kahiira waintasaruu min bacdi ma dulimuu iimaan iyo camal saalixa iyo dikriga ilaahayoo la badiyo iyo gaaladay cadowga maaragtay kula diroo laga aargoosto gabayada ku saabsan iyo maaragtay heesaha ku saabsan waa lagu ogolyaa taas laakiin wixii kasoo hora waa haddaba maaragtay wax aada u xun waay waxaa ka mid ah inaan asbaabtaas iyo kuwa lamidkaaba aan haddaba aada ugu dadaalno insha allahu tacaala waxaan isku tirtirsiihaynaa okosyoon waaye bishaan ilaahay subxaanah wa tacaala in uuna gaarsiiyaan ilaahay ka baryaynaa markaan gaarnani qiimadaas inaan ogaano khulaasa waxaan ogaanay horta islaamnimadu qiimaday leedahay iyo dadkii hale adduun akhira nasiibkay leeyihiin iyo dadkii waaysay u hoogeen kow labo waxaan ogaanay oo khulaasadu tahay ramadaanka bisha ramadaan waaye la soomo inay qayb ka tahay islaamka qiimada badan leh tiirarkiisa shanta tiirka afaraad ama shanaad ay tahay taasna waan ogaanay waxaa kaloon ogaanay dadka laga rabo ee inay soomaan ee ilaahay subxaana wa tacaala ku waajibiye waan sheegnay adiladii wujuubinta iyo aayaadka iyo axaadiistii ijmaac intaba waa sheegnay waxaa haddaba maaragtay inay yihiin dadka ahlu iimaanka iimaankaasu waxuu dhab ku naqaana waa ka hadalnay waa ku dheeraana weliba meeshaas sababtu waa meesha sartu ka qurunsantaa la dhihi karaa oo tajdiid liimaan anuga baahannahay in marka iimaanka dhabtaahu ou yahay dadka inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllahi warasuulihi huma lam yartaabuu wajaahaduu biamwaalihim waanfusihim fii sabiili اllahi ulaa'ika hum asaadiquun lana rabo dadkaas inaan daba kacno yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wa kunuu maca saadiqiina saadiqiinta alla jirkooda noqda ilahay saasuu leehay subxaana wa tacaala inaan marka ogaano ee barnaamijkaas ee khulaasada bishan inaan ka faa'iidaysano inay tahay okosyoonka qaaliga ahaa ee nabiga calayhi salaatu wasalaam risaaladuu noola yimiday yacni siyaamu ramadaan makaanadaas amba booskaas uu ka joogo ilaahayna subxaanahu wa tacaala habeen walba asigoo sidaa dhahayey ee markuu ila samaayo dunya u soo dego haddana habeenada ramadaanka sidaasay waxay u qaal badan tahay uga qaal badan tahay habeenada kale waana arki doonaa waxaa ku jirta habeen ka khayr badan kun bilood leylatu lqadri khayru min alif shan waa siddeetan iyo dhowr sano yacni dadka hadda da'dan aan nahay ka waaweynoo maalan toddobaatan siddeetan yani waa u fiirso waa cumri dhan waay cumri dhan hal habeenoo intaa haddaba ka badan ka war marka cibaadadaad ku samayso qur-aankaad akhriso salaadaad dukato sidaqadaad la baxdo imisay faa'iido leeda marka ilaahay subxaanah wa tacaala ha naga dhigo kuwii ayagu bisha u soo dhoweeyey sidii loo rabay haddee waa hordhace insha allahu tacaala barnaamijyadu way socon doonaan saan rajaynayno ilaahayna subxaanah wa tacaala bisha ramadaanka hana gaarsiiyo ilaahayna subxaanah wa tacaala bishan waa bishii naftana lala jihaadayey oo maaragtay lagula jihaadaya wixii alla ka takwiiri ka tegideeda ka tegidooda wixii alla falku yidhi falidooda waa taqwa allahi lacalakum tattaquun waxaa ka mida gaalada la dirida ayaa ka mida qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaar sida alla kuugu waajibiye soomka oo ilahay wuxuu kugu waajibiyey gaalada in lala diriro wixii gaalada safkooda galana ayay ka mid yihiin waman yatawalahu minkum fa inahu minhum marka insha allahu tacaala waa shahru ljihaad waana insha allahu tacaala yani ragga dambe ayaa ka hadli doona duruus dambe ay ku imaan doontaa halkaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa insha allahu tacaala xalqadeeni hore وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رحمن يا منان بلغنا رمضان وعنا على الصيام فيه وعلى القيام واحفظ جوارحنا فيه من الآثام واجعلنا من أهل الجنان وأبعد عنا الأحزان واعتق رقابنا من النيران